بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله culummada sharafta leh oo ahlusunna waljamaaca xubnaha xukuumadda oo ra-iisul wasaare ku-xigeenku ugu wenyahay iyo xildhibaanada iyo bahda saxaafadda kulligiin waxaan idinku salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi runtii ahlusunna waljamaaca maanta annaga inay noo yeerto waxaan isleeyahay waaba waajib maxaa yeelay haddee ahlusunna waljamaaca waxa waaye asalkii dadkan soo gaarsiiyey diinka islaamka muddo dheer ku soo tarbiyayaayey oo adabta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo hirgelintooda ummaddan soomaaliyeed inay boqolkiiba boqol muslim noqoto hadde mataqaanaa dadka suuro geliya waayo marka waxaa la dhihi karaa marka waajib saaraayay guteen waayo annagu ka dawlad ahaan markii ugu horraysana intay aamusneeday ahlusunna waljamaaca annagu iyagaan matalayn oo mar walba intay aqoonteennu gaarsiisan tahay waxaan ka turjumaynay waxaan cusub maxay yihiinaan dhehayna islaamku naguma cusbee waxaan cusubo socda maxay yihiinaan dhehayna taasna hadda mataqaanaa markii hore wuxu gadadacay iyo degdegay ku yimaadeeni hadda haddana alxamdulilaahi shukr rabbalcaalamiinaan joognaa culummadeenna inay wixii u kacday oo ay iftiiminayso oo ay qora u qaadatay oo in fasahaaddaas laga hortago ay iyadu u istaagtay hadda waa midda aan shiinsanaynon marka horeba aan mataqaanaa nin walba oo ku jiifo kuwa talagelaynay ayaada ay aheeda marka waa ku faraxsannahay in gobollada dhexe laga bilaabo dhaqdhaqaaqaas ahlusunna waljamaaca ay caabiso fasahaadi la waday annaga aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waana shilsigeenna koobaad waay ha ahaatee dawlad hadda waad ogtihiinoo nidaamay leedahay dhaqaale hadday baxayso wadda ay ku bixiso waa rabtaa barlamaankuna kontaroolkeeday xukuumadda leeyahay waad ogtihiin hadda saddex bilood muddo ahaan annagu aan bajet u ansixinnay bajetkaas marka wixii ka dheeriya oo degdeg oo amarjansaah hoy samaysana inay nugula soo naqato waaye arrimahaas marka hadday ka gaabisay kollayta annaga xukuumadda la xisaabtankeeda annagaa iskale xildhibaanada in qolooyinkan dhibaatada ka wada oo waad ogtihiin inuu usaama yidhi shariif dawladda shariifa laga hor tago ha la gembiyo amarkaasay fulaayaan iyagu amarkaas haddee ay fulinayaan cid kasta oo ka ka hortegaysa marka waa difaaci dawladda ama tala lagu midaysan yaha ku dhacdo ama isxilqaam ha ku timaadeen waa qarannimadii difaaceedii ahlusunna waljamaacana wax shakiya oo aan ka qabna malehe waa kuwii aan ku hiranaynay oon isleennaha hadday iyagu guulaystaan soomaaliya haddee xasilkeeda iyo dhumaananidiide iyayay ku soo naqon doontaa runtii annagu markaad leedihiin dawladda waa taageersannahay haddee waxaan nidaam ahayn oon qarannimo ahayn inaadan inaadan difaacayn markii horeanba ogeyn aad iyo aadna waa ugu mahadsan tihiin raggii hore u hadlana waxay yidhaahdeen arrinti aad noo soo gudbiseen waxaan kula naqaynaa xukuumadda waana idinka qaadanna maxaa yeelay haddee waa waxna wada qoseeya guushiinna waa guusheenna guusheennana waa guushiinna wax haba yaraatee qoladan dhibaatada wadda in dalka laga samata bixiyo na waa ka midhaysannaha marka kow idinka marka waxaan idinka rabnaa kaliya waa noo soo jeediseena sabarna waa laydinka rabaa maxaa yeelay masaajidka haddii laga qayliyo dadku way yaabaanoo war masaajidkii loo carari lahaayaa laga soo qayliyo waa midda maantana haysa ahlusunna waljamaaca hadday sabri weydana hadde waxaa waaye waa dhibaato weyne waxaan rabnaa waana soo gaarsiiseene inaadan haddii aad ka reebtaanoo war idinku qaliisheenna waa leedihiin oo waana dhihi kartiin waxaad uga aamusteen hadda inta dhibaato badan la soo maraanba hadda aan markii oo mataqaanaa hodan inuu inay aragtideennu ku eg soo dhuusaba reeb hilmaamaaba laga yaaba inuu wadaxo la hilmaamaa waxaa waay dhibaatada inta badatay aad intaad subaxdi ku soo toostow ra'yigaagu la egya marka inaan ra'yigeena ballaarino oo jamhuuriyadda soomaaliya aan mataqaanaa inaan xildhibaanadoodin nahay aan maskaxda ku ballaarino oo idinka qaadano waana ku talagelaynaa hadda kadibna hadalkeennu ku ekaamaayo xaafad gaada marka taasoo idinka qaadana idinkuna waxaan rabnaa inaad adkaysi muujisaan intaan kasoo jawaabayno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu